dhammaantiin waana ka mahad celinaynaa martiqaadka xafladan quruxda badan guuleed iyo madaxda kale ee jaamacadda aad bay noo farxad gelinaysaa runtii in jaamacad cusub oo ha cusboonaatee wixii markaasaan isleenahay una arkaynay inay tahay waxa loo baahan yahay waxbarasho loo baahan yahay oo wakhtigeeda ku soo aaday inay bilaabeen guuleed iyo ragiisu aad bay ugu mahadsan yihiin ka hadli mayno hadda muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo gaar ahaan qofku markuu hooygiisa gurigiisa oo wax ku barto waxaa laga yaabaa in dadku ay mararka qaarkood u hanqaltaagaan inay meelo kale waxbarasho u raadsadaan oo lays yidhaahdo tayada iyo qualitiga waxbarashada dalku in dadka qaarkood shaki ka muujiyaan waana dhici kartaa waa fikir annaba aan qabi jirnay weeye markaa idinkeeda laakiin laakiin in badanoo naga midihi soomaaliya wax ku baratay waxaanuna runtii ka waxbarasho iyo dadku markii ay dhallinyaradii annagana leekeed wakhtiga ayaga ahay markay dabadaha aadeen kuwa badan baanu ugu tagnay dabadihii iyagoo oon waxna baranin waxbarashada ay dhibaato ku noqotay sababtoo ah fursaddu waxbarashadu markaad gurigaagii iyo hoygaagii iyo reerkiina dhex joogtid aad hesho sida hadda idinku nasiibkaa u yeelta inaad heshaan oo kale wax la qiima ahi ma ay jiraan waxbarashaduna say u badan tahay adduunka meel kastoo ay jirtaba gaar ahaan waxbarashada sare hidaha tacliinta sare higher educationku waxay u badan tahay inay noqoto mid lacag ah qaalina ah way jiraan in waddamada qaarkood dadku ay fursada helaan laakiin hadalkan waxaan ugu celinaya waxaa weeye inaad u aragtaan waxa aad heshay inay tahay fursad inay tahay fursad qaaliah inay tahay fursad aan cid walba aysan helinin inaad marka ama boqolkiiba konton ha noqoto ama boqolkiiba boqol ha noqotee fursad waxbarasho oo lacag lahaan inaad heshaani wax aad u wanaagsan weeye runtii waan eegaya hadda aad baan ugu farxay hadda in gabdhaha iyo wiilashu ay isla egyihiin daanba gabdhuhu badnayn waa waxaan u baahannahay runtii weeye waxaa malanaya maamahaba waxay dhahayd haddii aad wiil waxbartana qof baad waxbartay qoys hal qof haddii laakiin gabar aad waxbarto xaafad village iyo decarin maaragtay village xaafad baad waxbartaa muhiimadda waxaa weeye muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu wax ay bartaan maadaama bayska asaaska guriga qofka dumarka uu yahay inay aad iyo aad muhiim noogu tahay waa bogaadinaynaa waana rabnaa runtii wasaaradda waxbarashada iyo iyo tacliinta sare inay diversityga mar walba ay eegaan gabdhaha oo xataa haddii merit base wuxu ay yihiinoo lagu helayo qofku sida uu u soo baxo waa wax wanaagsan laakiin mararka qaarkood sida haddaba aan u samayn jirnay beelaha laheybsooc oo kale in positive discrimination la suubiyo oo gabdhaha si gaara isha loogu eego oo la siiyo waxbarasho waxay u badan yihiin fursadda ayaga haddii la siiyan inay ka faa'iidaystaan oo ay ka jiba keenaan siday u badan yihiin marka waa ku faraxsanaa marka inay gabdhuhu ay mug xoogle meeshaan ay ku leeyihiin runtii markaan arkay hadda broshuurka uuna na siiyey xoogaa warbixina guuleed jaacadda naga siiyey aad baan ugu farxanay waxaan rabnaa marka jaamacaduhu inay yeeshaan waxa layhahda quality assurance oo qofku markuu runtii dhammaysto waxbarashadaas qasamaha boqolkiiba boqol intii gashay inay kulli garajuweyt gareeyaan haddii boqolkii konton garajuweyt garayso ama lixdan ama toddobaatan inay yihiin toddobaatan maadooyinka hadda meesha lagu baranayo professionalska u badan inay yihiin toddobaatan la taskareeyey oo professional dhab ah oo berito markay suuqa tagaan yaa waxbarashadooda ay wax u goyn kartaa la raba inay noqdaan marka in marka la soo gelayana jaamacaddu ay gate keeping leedahay yaa iridda la soo gelayo waa in cidi fadhida cidi fadhida waxaan ka wadaa inaysan dee aysan noqonin shahaada dugsi saraan haystaay waa iska soo gelaya oo qofka gelaya laftigiisu inuu noqdo qof istaahila jaamacadda inuu galo tan keliya ka hadlamaya jaamacada dhan baan ka hadlaya markuu ka baxayana quality assurance dhaba la suubiyo tayada waxbarashada qofkaasuu leeyahay sababta dhaqaala gelaya dakhli baa gelaya kharash baa gelaya qofka waqta kaga dhumaya marka waxaa la rabaa inaysan noqon dukaan furane waxaa rabaa inay noqoto wax dhab ah qofku inuu suuqa la yimaado marka laakiin hadda waad arteenoo jaamacadda hadda yani waa waxyaabihii loo baahnaa c p a iyo charter financial maxaa analyst iyo yani waxyaabihii dhabtahaayoo adduunku maanta sida dhabtaa ugu shaqeeyo oo loo baahan yahay qofku markuu xafiis tago wixii dhabta ahaa uu ku shaqayn lahaa wey marka waan bogaadinayaa jaamacadda idinkana fursadda aad hesheen waa idinku bogaadinaya hamar yaa idin leeyahay wasaaraddana waxaan rajeynaya si dhow inay ula socoto waxbarashada iyo tayada waxbarashada jaamacadaha ee puntland ayaan aada u rajaynayaa waxaan leeyahay guulaysta maqrabkii hore joogaa aad yaad waad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah